إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadaad ku dhegaysan doontaan hadduu allaha qadarana waxaa ka mid ah qarax lagu gubay gaari ciidanna waa ay saaranayeen askar ka tirsan dowladda federaalka ayaa ka dhacay duleedka degmada awdhegle ee shabeellaha hoose ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraray saldhig kenyaatiga ay ka samaysteen deegaanka husingow ee gobolka jubbada hoose askari ka tirsan ilaalada taliyaha booliiska dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho weerar khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada kenya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka mandheer ee dhulka n f d ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada iyadoona tiro ka mida wasiiradii hore xilkii laga qaaday dowro muddo u socotay wulaadda degmooyinka mudug iyo mas-uuliyiinta makaatibta ayaa lagu soo gunaanaday wilaayadaas bulshada wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa soo dhoweeya weerarkii nebiga sala allahu calayhi wasallam loogu arguodeeyey ee jimcihii lasoo dhaafay ka dhacay dalka faransiiska gabar la sheegay in magaalada muqdisho laga afduubtay ayaa lagu qabtay magaalada guriceel ee gobolka galgaduuda nin ku sugan wilaayada shabeellaha dhexe ayaa ka sheekeeyey daaweyn loo keligii isu qoray iyo dhibaatadii uu kala kulmay u diyaargarooba warkaasu fitan
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan qarax lagu gubay gaari ciidanna waa ay saarnaayeen askar ka tirsan dowladda federaalk ayaa ka dhacay duleedka degmada awdheegle ee shabeellaha hoose warkaas iyo war kale oo ku saabsan ciidamada mujaahidiinta oo weeraro culus ku qaaday saldhigyo kayaatiga ay ka samaysteen deegaan ka tirsan dhulka n f d oo ay soomaalida leedahay iyo sidoo kale jubbada hoose waxaa ka waramaya haashim cabdinaasir haddaan ku hormarno dhanka kenya ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar xoogan ku qaaday saldhig ciidamada kenya ay ku leeyihiin dhulka n f d ee ay soomaalidu leedahay mujaahidiinta ayaa beegsaday saldhig ciidan oo ku yaala degmada lafey ee gobolka mandheera dagaalka ayaa loo adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan iyadoona kayaatiga khasaare la gaarsiiyey inta la xaqiijiyey weerarkaas waxaa lagu dhaawacay saddex askari oo ka tirsan ciidamada kenya iyadoona saldhigga la weeraray uu soo gaaray khasaaro maaliyadeed diyaarad nuuca qumaatiga u kaca ah ayaa ku degtay saldhigga la weeraray taasoo daabushay dhaawacyada askartii kenyaatiga ahaa sidoo kale ciidamada mujaahidiinta ayaa waxay weerar culus ku qaadeen ciidamada shisheeye ee kenya ee jooga deegaanka hosingow ee gobolka jubbada hoose dagaalka ayaa dhacay habeenkii xalay waxayna mujaahidiinta al-shabaab si gaara u beegsadeen saldhigga kenyaatiga ay halkaas ka samaysteen faahfaahin intaa dhaafsiisan kama aanaan helin dagaalka balse wixii ku soo kordha wararkeenna iyo barnaamijyada soo socda ayaad ku maqli doontaan insha allah dhanka kale guutada qaraxyada ee mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax xoogan la beegsaday gaari ciidan oo ay saaraayeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka gaariga oo uu nuuciisu ahay b g ayaa markii la qarxinayay wuxuu ku socdaalayay duleedka degmada owdhegle ee gobolka shabeellada hoose gaariga ayaa gebi ahaanba burburay iyadoo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen dhammaan askartii saareed ee ka tirsanaa dowladda federaalka qaraxa ka dhacay duleedka owdhegle ayaa imaanaya xilli maalintii doraad ay mujaahidiintu ku gubeen gaari cabdibilo ah oo marayay inta u dhexaysa deegaanada biicadde iyo ceelbaraf ee gobolka shabeellada dhexe kaas oo dhimasho iyo dhaawac ay ku noqdeen sagaal askari oo ka tirsan dowladda federaalka askari ka tirsan ilaalada taliyaha booliiska dowladda federaalk ayaa lagu dilay degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho mahad cubayd ayaa ka waramaya wararka naga soo gaaraya magaalada muqdisho ayaa ku waramaya in askari ka tirsan ilaalada taliyaha booliiska dowladda federaalka lagu dilay degmada cabdilcasiis ee gobolka banaadir askariga ayaa waxaa dilay askari kale oo isna ka tirsanaa ilaalada xajaar oo ah taliyaha ciidamada booliiska dowladda federaalka muran iyo khilaaf sababay gacanka hadal ayaa la sheegay inuu dhex maray labada askari oo xilligaas qaylaad u fadhiyey ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegay in mid ka mid ah labadooda uu carooday kadibna rasaas la dhacay kii kale halkaas ayuuna ku qurbaxay askariga dilka geestay ee goobta isaga baxsaday kadib markii uu hubsaday geerida saaxiibkii oo ay wada qayilayeen ciidamada dowladda federaalka ayaa ah askar aan caqiido lahayn sida uu horay u sheegay farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka kuwaas oo mararka qaar nafta isku dhaafiya waxaan qiimo lahayn sida inay isku dilaan sigaarka taas oo marar badan dhacday ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa ku dhawaaqay golihiisa cusub ee wasiirada iyadoona tiro ka mida wasiiradaas xilka laga qaaday xafiiska warfaafinta ee xukuumadda ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ayaa shaaca ka qaaday in ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk uu ku dhawaaqay golihiisa wasiirada cusub wasiirada la magacaabay waxay u badan yihiin kuwo cusub oo hadda soo magacaabay ra-iisul wasaaraha sida la sheegay sidoo kale tiro ka mida wasiiradii hore u hayay wasaaradaha dowladda federaalk ayaa xilkii laga xayuubiyey agaasimayaal ayaa dallacay oo wasiiro laga dhigay wasiirada xilkooda waaye waxaa ka mid ah kan amniga kan arrimaha gudaha warfaafinta sidoo kale duulista hawada iyo kan gaashaandhigga dhammaantooda waxay daacad u ahaayeen farmaajo iyo sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore ee xilka laga qaaday dowro muddo u socotay wulaada degmooyinka mudug iyo mas-uuliyiinta makaatibta ayaa lagu soo gunaanaday wilaayadaas waxaa ka waramaya cabdulaahi yaasiin jaamac munaasabad gebagabo oo ahayday dowro muddo toddobaad u socotay wulaadda amase guddoomiyaasha degmooyinka gobolka mudug iyo madaxda makaatibta ee gobolkaasi ayaa lasoo gebagabeeyey dadkii munaasabadda ka qayb galay waxaa ka mid ahaa waaliga walaayada islaamiga ee mudug sheekh xasan abu xamsa wuxuu halkaasi ka jeediyey kelimad dardaaran ah waxaad tihiin mas-uuliyiin baad tihiin ummad baa inay sugayso waxaana lakaga baahan yahay cadaalad waxaana lakaga baahan yahay sinaan waxaana lakaga baahan yahay cadli iyo dacwo iyo diin ummaddana qudwaan u nahay ma arkaysaa wajasaakum allah khayran allah tabaaraka wa tacaala sida uu leeyahaba ina allaha yaamurukum an tu'addu lamaanaati ilaa ahliha wa idaa xakamtum bayna annaas an taxkumuu bilcadli ma arkaysaa waa amar nin kasta ee mas-uuliyad qaadayna waxa sugaya amarkaas inuu fuliyaa laga rabaa cidda la amraahay adiga waay meel kale ha fiirin asigoo hadalkiisa sii wata wuxuu intaasi ku daray in looga baahan yahay madaxda in ay samraan insha allahu tacaalaa sabarka inaan badinno aan sugnaanno ma arkaysaa wixii ilaahayna baray ee diin ahay ee aan la nimid aan ku adkaanno aan u dhabar adeygno insha allahu tacaala taana waa dardaarmaynaa in ma garanaysaa khayrka aan u tartanno in ummadda ma garanaysaa loo dhimriyo in loo dhegnuglaado ayaga naftooda dadka shacabka ah ee la maamulayo waxaa adiga moogtahay dadka kama fadli badnid laakiin maamul baa ilaahay kaaga dhigay marka dadka inaan u jilcanaanno u dheganuglaanno taana waa dardaarmayaa inaan waxeenna wax ka siino ma arkaysaa wuxuu hoosta ka xariiqay in aqriya adduunba ay muhiim u tahay inay u dulqaataan wixii dhibaata ee kaga yimaada bulshada ay maamulaan inaan dadkii aan iska cafinno oo ma arkaysaa aynaan u aarsan qofku wixii asaga soo gaara ousan ka dabaaqtamin diinka ilaahay haddii la taabto haddee maogtahay sabar ma jiro laguma sabraayo mar haddii diinka ilaahay la iska soo galo xadiis iyo aayad qofku hadduu taabto looma sabraayo laakiin wixii ka soo haray shakhsiyadaada ah waa lagu dhibaa waa lagu caayaa waa ma garanaysaa waxaadan ahaynaa lagugu sheegaa jiefka inaadan uga kicinaa la rabaa niman maqlin aad iska dhigto niman arag aad iska dhigto ma arkaysaa adiga badeecaad wadataa ilaahay baa kuu soo dhiibo kula soo diray daaci baa tahay xarakada shabaab ulmujaahidiin ayaa dowladda isdabajooga waxay u qabataa xubnaha iyada ka tirsan iyo weliba qaybaha kala duwan ee bulshada ay maamusho bulshada wilaayadii islaamiga ah ee jubbooyinka ayaa soo dhoweeyey weerarkii nebiga sala allahu calayhi wasalam loogu argudaya ee ka dhacay jimciye lasoo dhaafay dalka faransiiska maxamed cali aadan ayaa soo jeedinaya waxa isa soo taraya dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan caalamka islaamka gaar ahaan wilaayaadka islaamiga ah ee bogaadinaya weerarkii lagu dilay ninkii faransiiska ahaa ee aflagaadeeyey nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam bulshada ku dhaqan wilaayada islaamiga ee jubbooyinka ayaa dareen farxadeed ka muujiyey weerarkaas iyagoona soo dhoweeyey ninkii nebi maxamed sal ly slam ku xadgudbay inuu markii hore afligaadeeyey oo looga arguday nebi maxamed salalla alay wasalam ninkaas oo la gowraacay ool waxaan u mahad celinaynaa oo allahn u baryaya subxaana wa tacaala allihii ee walaalkii fuleeyey howlgalkaas oo nebigu sal lla alay slam ka dhiyey oo maanta mithalay maxamed ibn maslam ee raggii la mid ahaa waxaan leeyahay insha allah subxana wa tacala allah ka aqbala shahaadadiisa allah ugu abaalgudo jannadii nebi xadiris allah uga dhigo lan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam rasuulka ilaahay ingefi maynoo mudunya saas i ku duro in ololadiis la doohmaca weliba hilibshay la jarjara iyo macnaa noo mudanya yarkii ardayda haayay muslimiintaoo dhana kaafi adiin ilaahay maykiinku baryaane jannatulfarduus in inaa ilaahay ka jeeyi oo ilaahay ka geliy sidoo kale qaar ka mid ah bulshadan ayaa bogaadiyey weerarkaas markaan maqalnay dadka muslimiinta meelay joogaanba waxay noqotay nicmo ilaahay siiyey iyo guul usoo hoyatay farxad ayay aad ula kala babateen dadka muslimiinta ilaahayna waan ku shukrinay walaalkaas muslimkaana waan u ducaynay ilaahay inuu jannaatalfirdows alaclaa ku irsaaqo yaan ilaahay u baryaynaa runtii dhacdadii ka dhacday faransiiska oo wiilkii muslimka ah ilaahay subxaana watacaala shahaadadiisa ka aqbalay uu fuliyey oo gaalkii faransiiska ahaa oo nebigeena sala allahu calayhi wasalam aflagaadeeyey uu ku gowracay dhacdadaas runtii dhacdo aan aad iyo aad ugu farxay weeyo muslimiintana meel kastay joogaan way ku farxeen runtii waxaan leeyahay dhacdadaas waa bishaaro weyn oo ummadda muslimiinta usoo hoyad muslimiintana waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala guulaha hanoo siyaadiyo arrimaha noocaas oo kale marka aad maqashaan ducadana badiya qof kastoo muslimaana qalbigiisa ha gashado inuu nebigu salallahu calayi wasalam cirdigiisa markay gaalada ku xadgudbaan uu u aargudo dhowaan ayay ahayd markii waddanka faransiiska lagu dilay nin aflagaada u geystay nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam wuxuuna weerarkaasi noqday mid ay aada ugu farxeen dadka muslimiinta ah gabar la sheegay in magaalada muqdisho laga afduubtay ayaa lagu qabtay magaalada guuriceel ee gobolka galgaduud waa kan abuubakar kadib saacada murugo ah qoyska hibo maxamed xasan oo laba maalin ka hor laga afduubtay xaafadda shanta geed ee degmada howlwadaag ee magaalada muqdisho ayaa hadda dareemaya farxad kadib markii gabadhooda laga helay magaalada guraceel ee gobolka galgaduud halkaasoo lagu qabtay gaari ay saarneyd gabadhooda warbaahinta maxalliga ah iyo bulshada soomaaliyeed ayaa si aadah u hadalhayay dhacdadaasi naxdinta lahayd waxaana si aadah u baahay qabarka gabadhan oo ahayd ardayad sanadkan dhammaysatay fasalka ugu dambeeya dugsiga sare ee iskuulka hooyada qoyskan oo lagu magacaabo xalwo islamarkaana wejigeeda laga dheehanayay farxad aad u badan ayaa warbaahinta uga warantay shucuurteeda ku aadan helista gabadheeda allah boqorahaanu ku shukrina marka ugu horaysa ummaddayda iyo deriskaygana garabay siiya ilaahay waa ii soo siqiray shalay iyo maanta iyo saaka iyo maantay laba qofoodaan kala ah farxad iyo guul aa ii soo hoyata allah mahadda iskale oo ku shukrina saacad kadibna farxadaan qabaa alxamdu alshukr allah mahad iskaleh ummadda ii soo ducaysay qof walba ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin allaha sii ilaahay subxaana wa tacaala waa u ducaynaa ajar iyo xasanaad aan la soo koobi karin dariskayga hadday yihiin walaalaha kor ka soo gurmaday walaalaha hoos ka soo gurmaday walaalaha daafaha ka soo gurmaday walaalaha dibadda ka soo gurmaday khayr iyo nolol iyo baraaqo iyo bashbash baa u rajaynahaya ajar iyo xasanaad xubno kale oo ka tirsan qoyska hibo ayaa sheegay inay dareemayaan farxad maadaama ay heleen walaashoodu ay ka murugaysnaayeen maqnaashaheeda anigoo magacayga ah maryaruun maxamed xasan waxaa u mahad celinayaa ilaahay subxaana wa tacaala oo gabadheeni meel gaaba naga siiyey dhammaan marka labaad waxaa u mahad celinayaa deriskeen xalaasha ah oo shala tiiraanyo noo muujiyey dhammaan ummadda soomaaliyeed dal iyo dibad meelay jiraan haddee dal iyo dibad meelay jiraan aa u mahad celinayaa ayadoo ducadeenni ilaahay noo iftiimiyey alxamdulilaah dhammaan xubnaha qoyska hibo maxamed xasan iyo dad kale oo ay ugu horreeyaan diriskooda ayaa ka soo muuqday warbaahinta kuwaasoo wejigooda laga dheehanayay farxad aad u badan magaalada muqdisho waxaa ka jira taxadar iyo cabsi xooggan oo laga qabo afduubka carruurta iyo falalka kufsiga ah oo aad ugu soo batay caasimadda halka warkaan dhegaystayaal aad kala socotaan waa idaacadda alfurqaan nin ku sugan wilaayada shabeellaha dhexe ayaa ka sheekeeyey dawooyin uu keligiisu qoray iyo dhibaatadii uu kala kulmay cayduru sabri ayaa ka waramaya ninkan ayaa waxa uu sheegay in uu keligiis ka dhakhtiriyey islamarkaana ay naftiisu halis gashay waxa uu sheegay in uu dhakhtarkii uu ka soo daahay ka gadaalna uu cirbad isku dhiftay waxay xanuuna feeraha iyo adaala kuurooyahay dhinacyada ay xanuun cirbadooda dhakhtarhaagii u tegayo wili shan cirbadooda lagu dhifa shanta cirbadoodaan soo qaadhay subax iyo awdii eheedee subax igu dhiftay waxaa idhi maad ku dhifaysay xanuuni mayse feeraa ku dhifa sinta ku dhiftay waa lagu dhifa maa weriye anigaa shaqada wadda iiga bax waa gartay markau ugu dhiftay cirbadii qaybtii ka soo egtay uri biyaha ku dhex rido waxaan ku imaa hal saac subaxdii hal sac haddaan waayayaan iyo soo qabsadhayaan rabtii xanuunayso lamada feeroodnu ka dhax lahaan shab kusi adigaa cirbadii ku dhiftay ee feeraha dhexdooda aa waa gartay mar allaala markaan iska baxshaarbadina asigaaba yimid waa gartay keen uu yidhi herbada waa soo daahe waa inaga tag way wareerisee hadda meel duurka sinaca duraysay waxaan ku dhifdhay mihii xa- xanuunaysay waa gartay waxaad ku tiri adigu sinta ayaa duraysay laakiin feeraha ay xanuunaya feerahan iska duray haa waa dhimato weli iga tag waa waa dhimato adigu waan iga kuj sidoo kale ninkan ayaa waxa uu yidhi marar badan ayaan isdaaweeyey waxaa soo qaadhay daawo dhamiijo geed la yidhaa asana lama siisiyaan qoorta rashku waa gartay maga isha haddii la addi maayo eedo siyeed saacaan ka kacay inigoo aan qadkiba ka baxaya un guriga ra- rag iyo dumar intaba dhooban yihiin a ku raaca lalee waa gartay marka miyaad suuxday markii aad cirbadda isku dhifatay waa ogaalba ma anugu ma ogeyn muddan ka kacaan inaan suuxayo taas iyo cadday hayso heshiye i heeday siyeed saacayna aheed inaan suuxa taasa iyo cadday hayso mid ka mid a dhakhaatiirta soomaaliyeed oo u rama idaacadda islaamiga ee alfurqaan ayaa sheegay in ay halis tahay in qofka uu isdaaweeyo bilaa dhakhtar marka ninkaas waxa uu ku dhaqmay wax maaragtay qofka macquulka ah ama maaragtay maskaxgalka ah uu sameeyo maaha waa wax ka fog maaragtay caafimaadka iyo xeerarkiisa iyo badqabka caafimaadka waayo caafimaadku marka qofka lagu qaadayo ama isticmaalayo caafimaadkaas waxyaabo badanaa ka horeeya oo la doonayo in badqabka daawada ama maaragtay shaqada laga qabanayo qofka xanuunsan in laga hormariyo hadduusan qofku aqoonino waa ku qaldamayaa markaas wuxuu gelayaa khalad boqolkiiba boqol la dhihi karo marka waa halis inteeda la eg waa wax la rabo in laga digtoonaado waa waxay tahay inaan loo dhowaanin loogana dambeeyo dhakhaatiirta u leh maarata aqoonta ee maarata intaasoo sana wax u baranaysay saasaan dhihi lahaa wallah dhowr mar oo hore dhakhaatiirtu waxa ay ka digeen in uu qofku isticmaalo daawo uusan cilmi u lahayn taa oo keeni karta halis badan warkii subaxnimo oo saaka idinkaga imaanaya dhegaystayaal idaacadda alfurqaan waynaga intaa